بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين shalay waxaan soo marnay ama aan soo sheegnay maqaasidda inay tahay afar maqsad almaqsad alawal waxay ku saabsanayd fii tarjamati naadim almaqsad athaani wuxuu ahaa fii sixati alqasiida aw dacfiha almaqsad athaalith waa fii sababi nadmi hadihi alqasiida waa fii sababi nadmihi fi hadihi alqasiida sababta uu u nadmiyey naadimka qasiidadan waa maqsadka saddexaad wa annaadim kacab bnu zuhayr radia allaahu canh sababta keentay inuu qasiidadan nadmiyo wuxuu yidhi alimaamu siyuuطi raximah اllah fii kitaabihi kunhi اlmuraad fii kitaabihi kunhi اlmuraad fi sharxi qasiidati banat sucaad wuxuu yidhi dakara asxaabu siyar asxaabu siyar waxay sheegeen annahu kaana likacbin akhun annahu kaana likacbin akhun ismuhu bujayr fakharaja huwa wa akhuuhu فخرج هو وأخوه إلى أبرق العزاف إلى أبرق العزاف فقال بجيل لكعب أثبت في هذا الغنم حتى آتي هذا الرجل أثبت في هذا الغنم حتى آتي هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع كلامه فأسمع كلامه وأعرف ما عنده فأقام كعب ومضى بجير فأقام كعب ومضى بجير فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع كلامه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع كلامه فآمن به وذلك أن زهيرا وذلك أن زهيرا أباهما فيما زعموا فيما زعموا كان مجالس أهل الكتاب كان مجالس أهل الكتاب وسمع منهم وسمع منهم أنه قد آن وسمع منهم أنه قد آن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد آن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعث في آخر الزمان الذي يبعث في آخر الزمان ورأى زهير في منامه أنه قد مد بسبب من السماء أنه قد مد بسبب من السماء وأنه مد يده ليتناوله وأنه مد يده ليتناوله ففاته ففاته فتأوله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدركه فتأوله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدركه wa akhbara baniihi bidalik wa akhbara baniihi bidalik wa awsaahum in adrakuu dalika an yuslimuu wa awsaahum in adrakuu dalika an yuslimuu fa aslama bujayrun فأسلم بجير بعد ف- فعند ذلك شق إسلام بجير على أخيه كعب فعند ذلك شق إسلام بجير على أخيه كعب فكتب إليه بهذه الأبيات وعير السيوطي رحمه الله ذكر أصحاب السير أصحاب السير وحي الشيخ annahu kaana likacbin ahun kacab inuu lahaa nin walaalkii oo ismuhu magaciisu yahay bujayrun bujayr fakharaja huwa wa akhuuhu kacab iyo walaalkii ayaa baxay ilaa abraq alcazaaf meesha la yidhaha abraq alcazaaf ayay aadeen waa ismu mowdicin min alxijaaz waa meel xijaaz ka mida magaceeda wey faqaala bujayrun bujayr wuxuu yidhi likacbin kacab buu wuxuu ku yihi uhbut fi lghanami ariga ku dhex nagow kacabu arigan yani ariga la joog xataa aatiya hada arajula ilaa aan ninkan u tago yacni nabiya sal alla ly slam nebiga ula jeedaa oo fa asmacu kalaamahu aan hadalkiisa maqlo macnaa ninkan aan soo dhagaysta waxa uu sheegaye eh bal ariga la sii joog oo wa acrifu aan markaan ogaado maa cindahu ninkan waxa agtiisa ah fa aqaama kacbun kacab waa nagaaday arigii buu la joogay wa madaa bujayrun bujayrna waa tegey fa ataa rasuula allahi sala alla alay slam bujayr nebiga ayuu u yimid calayhi salaatu wasalaam fa samica kalaamah hadalkii nebiga calayhi salatu wasalaam ayuu dhegaystay fa aamana bihi waa rumeeyey bujeyraa rumaynaya bujeer nebiguu rumeeyey wadaalika anna zuhayran arrinkaasuna wuxuu ku dhacay zuhayrka abaahumaa labadooda aabbahood fii maa zacamuu sida ay sheegeen kaana mujaalisa ahlilkitaab zuhayr oo kacab dhalay iyo bujeer labadaba wuxuu ahaa nin ahlulkitaabka la fadhiista majaalista ahlulkitaabka u fadhiisan jiray wa samica minhum ahlulkitaabkiiba wuxuu ka maqlay annahu qad aana inuu soo dhowaaday mabcahu nabiyi sala allahu calay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixidiisa ahlulkitaabku wuxuu ka maqlay waqtigii iyo zamankii nebiga lasoo saari lahaa inuu soo dhow yahay alladii nebigaasoo yubcahu lasoo saarayo fii aakhiri zamaan aakhiri zamaanka lasoo saarayo wa ra'aa zuhayrun fii manaamih zuhayr hurdadiisa wuxuu ku dhex arka waa riyooday wuxuu ku riyooday annahu qad mudda in la soo taagay bisababin xarig min asamaa'i xagga samada in laga soo taagay zuhayr wuxuu ku riyooday xarig samada laga soo taagay wa annahu madda iyo zuhayr inuu taagay yaddahu gacantiisa uu u taagay xariggii liyatanaawalahu si uu xarigga u gaaro u qabsado fa faatahu waa dhaafay xariggii zuhayr xariggii waa dhaafo waa gaari waayey fa ta'awalahu wuxuu ku fasiray riyadaasi zuhayr wuxuu ku fasiray binnabiyi sala allahu alay slam xarigga lasoo taagay inuu nebiga yahay wa annahu laa yudrikuhu iyo inuusan asiga gaarin inuusan haleelinin muxuu ka qaatay xarigga inuu qaba waayey inuu xarigga qaba waayey macnaha waxa weye tacbiirkeedu waxa waaye inuusan nebiga soo haleelinin wa akhbara baniihi bidaalika carruurtiisa ama wiilashiisuu arrinkaa u sheegay wa awsaahum waana u dardaarmay wuxuu u dardaarmay in adrakuu daalika hadday arrinkaa haleelaan oo rasuulkaas lasoo saaro an yuslimuu inay islaamaan ayuu u dardaarmay fa aslama bujayrun bujeer waa islaamay marka bujeer marka dardaarankii odagana waa haystay markuu nebiga la kulmo xaaladihiisa arkay walaalkii kacab uma noqon ee waa horow ka islaamay fa cinda daalika markaa agteeda shaqa islaamu bujayr islaamnimada bujeer waxay dhibtay calaa akhiihi kacban walaalkii kacab kacab waa ka xanaaqay in bujeer islaamay fa kataba ilayhi wuxuu qoray kacab bihaadihi alabyaat abyaadaanuu qoray abyaadda soo socota ayuu kacab qoray markaasuu wuxuu u diray walaalkii bujeer asagoo ka xun abyaadduna waa sidan wuxuu yidhi alaa abligaa cannii bujayran risaalatan alaa abligaa cannii bujayran risaalatan alaa abligaa cannii bujayran risaalatan fahal laka fiimaa qulta wayxaka hal laka fahal laka fiimaa qulta wayxaka hal laka fahal laka fiimaa qulta wayxaka hal laka saqaaka biha alma'muunu ka'san rawiyatan saqaaka biha alma'muunu ka'san rawiyatan faanhalaka alma'muunu minha wacallaka saqaaka biha alma'muunu ka'san rawiyatan faanhalaka alma'muunu minha wacallaka wacallaka ففارقت أسباب الهدى واتبعته ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك على أي شيء ويب غيرك دلك على أي شيء ويب غيرك دلك على مذهب لم تلفي أما ولا أبا على مذهب لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك على مذهب لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك فإن أنت لم تعرف فلست بآسف فلست بآسف فإن أنت لم تعرف فلست بآسف فإن أنت لم تعرف فلست بآسف ولا قائل إن ما عثرت لعن لك ولا قائل إن ما عثرت لعن لك لعن يعني وعين أو تنوين دوشة لغا ساري لعن لك أبيادا أصو مركا تريي كعب أصو مركا أدراي ولالكي بجير وعكويري ألا أبلغا ألا هوي أبلغا جارسية أبلغا waxaa muxtamala bay yidhaahdeen culummadu in tanwiinta yani aliftan asalkeeda uu ahaa nuunu tawkiid اlkhafiifa oo waxa weeye alaa abligan waxay dhahan waa nuunu tawkiid alkhafiifa waa muxtamal waxaa kaloo muxtamal ah inuu laba nin la hadlayo oo labadaa nin uu risaalada la dirayo uu leeyahay bujeer ha laiga gaarsiiyo alaa abligaa war labadiinaan gaarsiiya bujayran bujeer waxaad gaarsiisaan risaalatan risaalo gaarsiiya waxaa kaloo muxtamala bay yidhahdeen hal qof inuu la hadlayo carabtuna way dhacdaa inay hal qof ayagoo la khitaabaya ay tahniye u isticmaalaan alaa abliqaa gaarsiiya ama gaarsiiya hadduu hal qof yahay waa gaarsiiya ula jeeda lakiin tahniye uu ka dhigay bujayran bujeer waxaad gaarsiisaan risaalatan risaalo iga gaarsiiya risaalada waa sidan fahallaka ma kuu sugnaata buu yidhi bujeerow fii maa qulta wixii aad tidhi wayxaka hooggaaga eh hallaka ma kuu sugnaatay macnaa hallaka ra'yun fii daalik arrintaasi ra'yi iyo tala miyaa kugu sugnaatay aada dooratay waxa aad tidhi ood ku hadashay oo ah waan islaamay ma ra'yi iyo talo adiga kuu sugnaatay ayay ku timid wayxaka alwayxu walweyl culamada qaar waxay yidhaahdeen waa isku macna laakiin meelay ku kala duwan yihiin waxay yidhahdeen wayxaka waxaa loo isticmaalaa liman waqaca fi fi lhalaag wa huwa laa yastaxiqu dalika waa qofkii halaag ku dhaca asoon mudnayn halaagga aan mudnayn wuxuu ku dhacay halaag wahuwa laa yastaxiqu dalik halaaggaas ma mudna waxa la wayxaka war hooggaagay macnaa inaad hoogtana ma mudnid waa weyl laakiin waxaa loo isticmaalaa liman waqaca fi lhalaag wa huwa yastaxiqu lhalaag waa qofkii halaag ku dhaca asoo mudan halaagga inuu ku dhaco waxaa loo isticmaalaa weylun wayxaka iyo weylak waxay yidhahdeen farqigaasaa udhexeeya labaduba ciddii halaag ku dhacda loo loo isticmaalaa laakiin midna waa mudan yahay inuu halaag ku dhaco midna ma mudna midkan mudnin maxaa loo isticmaalaa wayxa baa loo isticmaalaa waxayna soo qaateen qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam wayxa camaar taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya camaar ma mudnaa halaagaas iyo dilkaasi ma mudnayn radia allahu canhu in la dilo laakiin nebigu wuxuu sheegay alayh salatu wasalaam in dilkaasi uu ku dhacayo halaagaas inuu camar ku dhacayo la dili doono laakiin uusan mudnayn halaagaasi iyo in la dilo marka waxay dhahan weyxa saasaa loo isticmaalaa marka wuxuu leeyahay war adigu ma leedahay bujayrow waxaan aa tidhi fahallaka fii maa qulta wayxaka hallaka hallakadu mar labaad kusoo celinaya hoogaagii adigu ma leedahay buu yidhi waxa aa tidhi ay hallaka ra'yun fii dalik arrinkaas ra'yi iyo tala miyaad u leedahay see kugu soo dhacday inaad go-aan iska gaarto ood maxamed raacdo saqaaka biha alma'muunu ka'san rawiyatan saqaaka bihaa kelimatu tawxiid ay culamada qaar damiirka u celiyeen inaad moxamed raacdood laa ilaaha ila allahu aad tidhaahdo saqaaka bihaa waxaa ku waraabiyey kelimaddaas alma'muunu midkii la aaminay ayaa wuxuu ku waraabiyey ka'san galaas ama weel rawiyatan oo buuxinayo qofka ay murwiya yacni qofka waxay ka dhigaysaa qof dharagsan weel qofka dharjinayo biyaha ka dharjinaya ayuu ku waraabiyey ma'muunkii ma'muunkii uu ka wadaa nebigu ula jeeda calayh isalaatu wasalaam walidaalika culamada qaar waxay sheegeen inuu nebigu yihi calayh salatu wasalaam nacam wallaahi ma'muun waa run buu yidhi wallaahi waa ma'muun macnaa ma'muunan ahay maxaa yeele waxay u yaqiinaan ayagu maxamedin alamiin nebigu u yaqiinay calayh salatu wasalaam faanhalaka alma'muunu minhaa wacallaka faanhalaka alma'muunu waxaa ku cabsiiyey buu yidhi biyahaas alma'muunu ma'muunkii ayaa wuxuu ku cabsiiyey minhaa kelimaddaas xaggeeda ma'muunkii ayaa ku cabsiiyey annahl waa asharaab fii awali mara marka ugu horraysa cabitaanka la cabayo wey wacallaka wacallakana macnaheedu waxa waa rakaad mar labaaduu kugu celiyo w biyihii buu ku siiyey haddana mar labaaduu kugu celiyey wuxuu ka wadaa si fiican uu kaaga dhaadhiciyo diinkiisa markaasaa adiguna qaadatay fafaaraqta waxaad faaruqday asbaab alhudaa asbaabtii hanuunkaad faaruqday asbaabtii hanuunka waa ka tagtay watabactahu maxamedaadna raacday calaa ayi shay-in sheegeeba wayba gayrika war kayrkaa hoog ha u sugnaaday shaygeeba uu dallaka ku tusiyey yacni waxa maxamed ku tusiyey waa maxa wayba bimacnaa waa weylun alwaybu waalwaylu waalwayxu waalwaysu afartaas kelimadood waxay dhaheen culamadu labada isku macno always oo bisiina walweyl waa macruuf weyl walweyx oo midda hadda soo hamarnay oo wayxaka ay ku jirtay midda iyo midda hadda tul taagannaho ah weyb oo ba u dambayso weyba hayrika bimacnaa waa weyla hayrik muxuu ku tusay macnaa waxa uu ku tusay waa maxay ood ku qanacday calaa madhabin madhab miyuu ku tusiyey buu yidhi lam tulfi calaa madhabin madhab dushii ayaad ku sugnaato maxamed ku tusiyey madhabkaasoo lam tulfi aadan kula kulmin umman hooyo walaa aban iyo aabba midna calayhi madhabkaa dushiisa waa sida jaahiliyadu hadda dhihi jireen innaa wajadnaa aabbaa'ana calaa umma wuxuu leeyahay diinkan aabbayaasha kamaadan soo gaarin bujeero waa madhab lam tulfi lam tulfi aadan kula kulmin umman hooyo walaa aban iyo aabbe calayhi dushii madhabkaas dushiisa walam tacrif mana garanaysid calayhi ay calaa hada almadhab madhabkan dushii akhan walaal laka adiga kuu sugnaaday walaala adigu leedaho madhabkaa kusu madhabkaa qaba ama madhabkaa ku suganna ma jiro marka hooyo iyo aabbana kulamaadan kulmin walaal madhabkaa qabana ma garanaysid xaggee ka keentay seese u raacday fa in anta lam tacrif haddaadan adigu garan bujayro falastu biaasifin anigu ma ihi mid murugoonaya walaa qaa'ilin mana ihi mid dhahaya in maa catarta lacan laka anigu dhihi maayo buu yidhi in maa catarta haddaad simbiriirxato ood waddadii saxsanayd ee xaqa ahayd aad ka iilato ood ka sibxato anigu ku dhihi maayo buu yidhi lacan laka ku dhihi maayo lacan laka waxay yidhaahdeen culimmadu kelimaddan qofka markii loo ducaynayo markuu sibxado ama simbiriirixdo waxay carabtu dhahaan lacan laka lacanta marka waa liman liman cahara waa qofkii kufa ama hantaanturada loo isticmaalo waa duco waaye macnahaadu waxaa waaye hantaanturadaada allaha kuu kabo allaha kaa badbaadsho duco waaye anigu kuu ducay maayo buu yidhi haddaad simbiriirxato saas aad ku dhacdo lacan laka ku dhihi maayo aniga hadday qofka aysan u ducaynayn oo habaarayaanna waxay yidhahdaan laa lacan laka laa bay hore ka gelinayaan laa lacan laka macnaha waxaa waaye kabnaan kuuma sugnaato waay simbiraxshada aad ku dhacday iyo sibxashada aad ku dhacday kusii tag oo haka kicin laa lacallaka markay laa geliyaan waa habaar markay laada ka daayaanna waa ducaa hadda asiga wuxuu ka wada anigu kuu ducay maayo ma ku dhahayo lacallaka ku dhihi maayo haddaad sibxato ama aada simbiriraaxato lacallaka ku dhihi maayo waa canaan soo maahan abyaaddan walaalkii bujayr wuxuu ku canaananayaa inuu islaamay waxaa la sheegay bujayr radia allahu canhu marka uu qasiidadan arkay nebiguu tusiyey calayhi salaatu wasalaam rasuulka u bandhigay markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxuu yidhaahday man laqiya minkum kacb ibna zubayr man laqiya minkum kacab ibna zuhayr falyaqtulhu qofkii adinka idin ka mid a ee kacab ibna zuhayr la kulma ha dila buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam maxaa yeele qasiidadan waxaa ku jirta durid uu nebiga duraayo calayhi salaatu wasalaam iyo xaqa uu ku sheegayo inuu baatil yahay baatilkaasna uu nebigu ka dhaadhiciyey bujayr waa qasiido uu nebiga ku weerarayo iyo dacwadii xaqa ahayd diinta islaamka marka nebiga alay slat slam wuxuu yidhahda man laqiya minkum kacab ibni zuhayr falyaqtulhu sidaas shee sheegay culamaa usiira arrinkaasi markuu soo baxay iyo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bujayr risaalow qora asigana oo walaalkii u diraayo walaalkii risaalo u diraayo ayuu u qoray oo uga digaayo in la dili doono hadduu saa kusii sugnaado wuxuu yidhi sidan man mubliqun kacban fahal laka fi lati man mubliqun kacban man mubliqun kacban fahal laka fi lati taluumu biha baطila wa hiya axzamu man man mubliqun kacban fahal laka fi lati taluumu biha baطila wa hiya axzamu إلى الله لا العزى ولا اللات وحده إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء فتسلم فتنجو إذا كان النجاء فتسلم لدى يوم لا ينجو لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت لدى يوم لا ينجو ولست وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا دين دينه فدين زهير وهو لا دين دينه ودين أبي سلمى علي محرم وعي البجير من مبلغ كعبا كعب يا قارسيني يا رسالة أنا قارسيني فهل لك كعب موحى لذا في التي مدي تلوم بها يعني عنا نيسو baailan xaalay tahay mid baatila yacni hadalkaasi min ra'yi baad ku leedaha adiguna wa hiya axzamu walxaal hiya ayadu axzamu ay tahay midda go-aanka badan macnaha diinta islaamku ka wadaa midaad igu canaananayso waa midda xasmiga iyo go-aanka badane ila allah waxdahu ila allaahi waxdah ilaahay subxaana wa tacaala xaggii un baan aadaya macnaa alla keliyaan caabudaya lalcuzaa cuzo ma caabudayo wala laata laatana caabudi maayo waa asnaamta ay caabudi jireen fatanjuu waa badbaadaysaa idaa kaana annajaa'u hadday badbaadadu ahaato badbaada hadday timaado adugu markaa waa badbaadaysaa fataslamu markaasaa nabadgelaysaa diinta islaamka haddaad qaadato oo ilaahay xaggii u cararto subxaana wa tacaala oo diinta laata iyo cuso aad ka leexato fatanjuu idaa kaana annajaa'u fataslamu haddii badbaadadu dhacdo adugu waa badbaadaysaa waana nabadgelaysaa ladaa yooma maalin agteed ayaad nabadgelaysaa laa yanjuu oo qofna uusan badbaadin walaysa bimuflitin adiguna mati walaysa mana ahaanin buu yidhi bimuflitin mid baxsanaya min annaasi dadka kama mid ahaa dadka hal qof oo baxsanaya oo badbaadaya maalinkaa ma jiro ilaa daahiru lqalbi ilaa mid qalbigiisu daahir yahay mooyaane muslimun oo muslima mid qalbigiisu nadiif yahay oo muslima mooyaane maalinkaa cid kale badbaadi mayso fadiinu zuhayrin diinta zuhayr wa huwa laa diina diinuhu wa huwa asigu laa diina diinuhu diintiisu diin maahan wa huwa laa diina diinuhu waa jumla ictiraadiya soo kala dhex gasha diinta zuhayr wa huwa zuhayru laa diina diinuhu diintiisu diin ma aha eh wa diinu abi abi sulma iyo abu sulma diint diintiisa calaya muxaramu labadoodaba diintooda aniga waa iga xaaraan buy aabbahay zuhayr diintiisa iyo abu sulma awowgeena diintiisa labadaba diinkooda calaya muxaramun aniga waa iga xaaraam waan islaamay kufri iyo shirkina xaaraan buu iga yahay sidaasuu u qoray bujeer wuxuuna walaalkii kula taliyey inuu soo islaamo waxay sheegeen culamaau siira inuu ku yidhi hadal caadi u raaciyey wuxuuna yidhi diinta maxamed qaado soo islaam haddaad islaami weysana u malay maayo buu yidhi inaad badbaadayso u malay maayo buu inaad ka badbaadayso nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wuxuu go-aansaday marka kacab inuu soo islaamo intaan la dilin ka hor maadaama nebigu uu yidhi man laqiya minkum kacban falyaqtulhu cabsiyaa gasha qolow damcay inuu magan galo oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam ay ku xiraan ayagoona waa ka cudur daarteen calaa kulli markii dambe waxay dhaheen nin muhaajiriya oo isyaqiineen horay isku yaqiineen oo saxaabiya ayuu gurigiisa yimi asoo dhuumaalaysanaya markaasuu yidhi waxaan rabaa inaad rasuulka ii geyso nebigaa loo geeyey calayhi isalaatu wasalaam markaasuu yidhi rasuulka ilaahayu hadduu qofii xumaan ku jiray xumaantiina uu rabo inuu ka toobad keeno ma laga aqbalaya nabiga calayi slat slam wuxuu yidhi haa aniga waxaan ahay buu yidhi kacab ibnu zuhayr ninkii aada xukuntay ee tidhi qofkii la kulmaayo ha dilo ninkii baan ahay rasuulka ilaahay waxaana rabaa inaan islaamo oon muslim baana nebigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu bilaabay qasiidada inuu tidhiyo qasiidadii ahayd baanad sucaad halkaasuu tirin ka bilaabay yidhahdeen asoo nebiga hortaagan calayhi salatu wasalaam oo rasuulka la jooga markuu dhammeeyey qasiidada waxay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam go-owsi hadiye ahaan iyo ijaaze ahaan uu go-usi qasiidadan marka waxaa loo yaqaanaa alburdana waa la yidhahda qasiidatu lburdana waa la yidhaahdaa burdo waxaa loogu bixiye waa go-a laakiin burdihii suufiyada ma aha burdahan burdo kale waa tii buusiiriya shirkiyaadka ka buuxeen maaha marka qasiidat lburda waxaa loogu bixiye go-i nebigu kacab ibnu zuhayr uusi waxay yidhahdeen go-aasi markii dambe waxaa iibsaday mucaawiya ibnu abi sufyaan waqtigii xukunkiisa uu jiray ayuu go-aasi iibsaday asoo barakaysanaya aahaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley go-aan xaggii nebigu ka yimid marka hore calaa kulli xaal qasiidada waxay yidhaahdeen sidaasay ku timid waa calaa sixati qasiida waxaasoo dhan laakiin haddaysan qasiidada sugnayn waxa dhan maxay noqonayaan waa daciifay noqonayaan qasiidadu ama ha sugnaato ama iyaysan sugnaanin annaga ujeeddadeennu mar walba waa xagga luqada inaan ka faa'iidaysano waxba noogama xirna sugnaansho la-aanteeda hadday daciif tahay macnaheedu ma ahan qasiidada dhan hala tuuro qasiidada luqa carabiyaho matiinaha xoog badanaa ku jirta walidaalika culammadu aaday u sharxeen aimo fara badanaa sharaxday shuruuxda sharaxa ugu fiican ee culammadu ay sheegeenna waa sharxu ibni hishaam ibni hishaam saaxibu saaxibu qadri nadaa sharaxu wuxuu ku leeyahay qasiidadan baanad sucaad sharax cajiiba oo aada iyo aada u fawaa'id badan wey ilaa culamada qaar ay yidhaahdeen fawaa-idda ibnu hishaam uu ku sheegay sharaxa qasiidada ee naxwaha ku tacalluqda kutubtiisa kaleo dhan kuma sheegina dheh kutubtiisa kaleo dhan kumuusan sheegin fawaa-id aad u fara badan ayuu sharaxa qasiidadan ku sheegay iyo faahfaahin badan halkaasaa markaa qasiidadu ay ka timi maqsadka afaraad waa fii bayaani tartiibi hadihi alqasiida qasiidadan tartiibinteeda tartiibintu laakiin waa midaan shala kasoo har kasoo hadalnay u noqonaysa shala maxaan kasoo hadalnay markaan kasoo hadlayna annasiib watashbiih noocyadoodan soo marno soomaha walghazal taas unbay sheegeen culimmadu oo waxay yidhaahdeen qofka inuu cidduu jecel yahay ama sifaadka asiga uu ku sugan yahy midka wax jecel sifaad ku sugan yahy inuu ka warramo qofka uu jecel yahay sifaadkeeda inuu ka warramo asbaabaha jeceelkooda keenay inuu ka warramo asbaabtaas qaar daahiraha ku jira sida muuqaalkii oo kale qaar baatinaha baa ku jira sida akhlaaqda hoose oo kale waxyaabahaasoo dhan wey marka taas waxba isku daahi mayno waxay ku imaanaysaa qasiidada dhexdeeda maqsadkan afraad qasiidaday ku dhex imaanaysaa qasiidadan u gudubnayn ayaan u gudbaynaa wuxuu yidhi kacab ibnu zuhayr raximah llah waradia allahu can baanat sucaadu faqalbi lyowma matbuulu mutayam iثraha lam yufat makbulu wma sucaadu hadaat اlbayni id raxalat ilaa aganu gadiidu طarfi makxuulu wuxuu yidhi baanat sucaadu baanat bimacnaa waa qaطacat way goysay wey baanad sucaadu sucaad way goysay oo waa iga go'day fa qalbii qalbigaygu alyowma maanta matbuulu qalbigaygu waa mid la halaagay qalbigaygu maanta waa halaagsan yahay buy mutayamun qalbigaygu waa mid dullaysan oo u addoonsan israhaa ayada raadkeeda ayada raadkeedu addoon u yahay qalbigaygu macnaa waa qaadatay makbuulun qalbigaygu waa mid la silsiladeeyo xirxiran lam yufad lamana furan qalbigaygu cid furatay ma leh qalbigaygu waa xirxiran yahay waa silsiladaysan yahay lam yufad silsiladaasna lagama furan yuu u silsiladaysan yahay sucaadu u silsiladaysan yahay buu leeyahay mutayamun ay mustacbadun daliilun qalbigaygu waa mutayam macnaheeda waa musta mustacbad daliilun oo dulaysan wey carabtu waxay yidhahdaan fulaanun tayamahu اlxubbu tayamahu alxubbu ay istacbadahu waxaa addoonsaday jacaylkii jacaylaa addoonsaday fulaan tayamahu bay u isticmaalaan marka mutayam bimacnaa waa mid la addoonsaday wey qalbigaygu wuxuu noqday mid addoona israhaa raadkeeda waa ira sucaad sucaad raadkeedu addoon u yahay alru waxay culammadu ku macneeyeen maxalu اlmashyi wa mowdic اlqadam alru maxalu اlmashyi wa mowdicu اlqadam iriga waxaa la yidhaahdaa maxalu اlmashyi waa meesha la soconayo wa mowdicu اlqadami iyo lugta meesha la dhigayo waa raadka macnaha baanat sucaadu faqalbi اlyowma qalbii culamadu waxay ihahdeen kelimadda qalbii waxay ixtimaashaan inuu ula jeedo fu-aadii oo qalbiga caadiga ah waxaa kaloo laga yaabaa bay yihahdeen inuu ula jeedo faqalbii ay facaqlii caqligayga liman kaana lahu qalbun aw alqa الsamca wa huwa shahiid liman kaana lahu qalbun ay caqlun qalbiga bimacna caql waa lagu fasiraa in qalbiga uu fu-aadka ula jeedana ayadana waa muxtamal oo qalbi waa loo isticmaalaa qalbina qalbi waxaa loogu bixiyo waa litaqalubihi waa isrogrogay isgedgedinta darteed macnaha beytka waxaa waaye qalbigaygu wuxuu leeyahay bisababi firaaqi sucaad sucaad faaruqideeda darteed ayuu qalbigaygu wuxuu ku sugan yahay fii gaayati saqam yacni jiro meeshii ugu dambeysay qalbii fii gaayati saqam xanuun iyo jiro meesha ugu dambayso qalbigaygu ku sugan yahay wadulli iyo liidnaan wasijni iyo xabsi meesha ugu dambayso qalbigaygu ku jiraa yacni qalbigaygu waa xirxiran yahay waa dullaysan yahay sijni iyo jaal ayuu ku jiraa sababtuna waxaa waaye sucaadoo ifaaruqday buu leeyahay waxaa laga qaadanayaa bena culummadu markay sharaxayaan abyaadan waxyaabahan hadda iska sheekooyin waay waxaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen jacaylku inuu qofka qalbiga ka qabsado bal waxay yidhaahdeen qofka waa u dhintaa ho waa dilaa arrintaas waxaa ka sheekeeyey ibnulqayim raximah llah fii rawdat lmuxibiin qisooyin fara badan uu sheegay dad badanoo u dhintay dad badanoo u dhintay marka waxay yidhahdeen wax waaqicoo dhaca waay waxaana jira bay yihahdeen xadiid nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam oo wax ka jira laakiin aan la arag inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam man cashiqa facafa fakatama famaata fahuwa shahiid man cashiqa qofkii jeclaada oo jacayl ku dhaco facafa dhowrsada oo zinada iska ilaaliya fakatama jacaylkiisa qariya famaata dhinta oo jacaylka u dhinta fa huwa shahiidun waa shahiid walidaalika waxay dhaheen waa min ashuhadaa qofkii jacayl u dhinta shuhadaday ku dareen lidaalika nin shaacira wuxuu yidhi asoo xadiidkaas ka qaadanaya macnahaasi ayuu wuxuu yidhi ina almuxiba idaa tuwufiya saabiran ina almuxiba idaa tuwufiya saabiran midka wax jecel buu yidhi haddii la oobsado asoo saabira kaanat manaaziluhu maca shuhadaa'i buy manaasishiisu waxay noqonaysaa maca shuhadaa'i shuhadada macooda shahiiduu noqonaa laakiin wax jira maha waxaas xadiidkuna xadiid sugan maa waa xadiid baatila ha yeeshee beydkan waxaa ka muuqda ama uu sheegayaa kacab ibnu zuhayr in qalbigiisa uu u xirxiran yahay oo u dullaysan yahay murugo badanna ay u hayso gabadha sucaada sucaadu mid magacaaban inaysan ahaynaa laga yaabaa oo ugu talagala uun inuu ku halqabsado waxaa kaloo suuragal ah inay tahay xaaskiisuna waa muxtamal wamaa sucaadu kadaata albayni id raxalat ilaa agannu qadiidu tarfi makxuulu halkan wuxuu ka bilaabayaa sifaatu sucaaduu ka bilaabaya sucaaddan uu jecel yahay sifaadkeeduu rabaa inuu tiriyo wuxuu yidhi wamaa sucaadu sucaad ma ahan khadaata albayni subax subaxdii kala tagga subaxdii aniga sucaad aan kala tagnay ma ahan buu yidhi sucaad id raxalad markii ay raratay oo safarkeeda ay guda gashay ilaa agannu ilaa dabyun ilaa garanuug mooyaane wax kale ku sifayn maysid garanuugtaasoo agannu codkeedu uu qunno yahay qunnada waa la yaqaan soo maa qunnadu codka waxaa waaye khayshuumka iyo sanka ka yimaad waa cod dhuudhuubanoo qurxoonay dhahaan culummadu macnaha garanuug codka sanka ka soo saaraysa mooye wax kaleba umalay maysid buy khadiidu tarfi araggeedana laabaysa hoosay fiirisaaho nin walba ay uma haqaltaagto makxuulun oo loo indha kuulay min allaahiyaa looga indha kuulay indha kuulay marsatay ma ah min allaahiyaa looga indha kuulayo waa indha madmadowda wax kalaba umaleymaysid wuxuu rabaa inuu sifaadkii sucaad sheego carabtuna balaayi ku yihiin wax sifaynta xaggeeda wuxuu hadda la aaday inuu garanuug bahalka la yidhaha uu ku sifeeyo waxayna yidhahdeen carama culammadu xayawaanaadka kuwa ugu qurxoon uu ka mid yahay wuxuu yidhi wamaa sucaadu sucaad maahan wamaa hiya muxuu dhihi waayey magaceeda muxuu u sheegay soo kuma filnayn inuu damiir isticmaalo way ku filnayd asalkuna waaba sidaas mowdic mudmar loo isticmaali karo in daahir la keeno sabab unbaa keenaysa sababtu waxaa ka mid a bay yidhahdeen culummadu alistid alistildaadu bidikrihaa waa macaansi magaceedao sheegiddeeda uu macaansanayo magaceeda inuu ku soo celceliyo ku dhaqdhawaaqo ayuu macaansanaya ilan waa jecel yahay saasuu magaca ugu soo celcelinaa wamaa sucaadu u leeyahay ee wuxuu dhihi karay wamaa hiya saasuu dhihi karay sucaad ma ahan buu yidhi khadaata albayn albayn bimacnaa waa alfasl walinqiaac waa kala go' way alfiraaq way albayn waa firaaq iyo kala tag iyo kala go' laakiin kelimat lbayn fii lugati alcarab cagsigana way ku timaada waa min aladdaad addaad maxaa loola jeedaa kelimad macnona ku timaada didkiisana ku timaada albayn firaaqay ku timaada wasli iyo xiriirinna waa ku timaada ayadoo xiriirin ku timid waxay u soo qaateen culimmadu qowlu shaacir laqad faraqa alwaashiina baynii wa baynuhaa laqad faraqa alwaashiina baynii wa baynuhaa faqarad bidaaka alwasli caynii wa caynuhaa wuxuu yihi laqad faraqa alwaashiin warxumatashiiladii alwaashiin waa kuwa warxumatashiilada ee wararka kala naqliya dadka isku dira eh laqad faraqa waxaa kala geeyey buu yidhi alwaashiina warxumatashiiladii beynii xiriirkee xiriirkayga wa baynuhaa iyo xiriirkeeda ayaa kala geeyey macnaa waxay sheegaani waayeen aniga ayada xaraggeennu markuu adkaaday in nala soo dhex galaahi waa adkaatay faqarad bidaali faqarad bidaali bidaaka alwasli faqarad waxaa qabowsaday bidaaka alwasli xiriirkaasi waxaa ku qabowsaday caynii ishayda wa caynuhaa iyo isheeda aniga ayaduba waa ku ilqabowsannay xiriirkeennu inuu fiican yahay beynii wa baynuhaa macnaheedu waa maxay waslii wa wasluhaa albayn marka wasli iyo xiriirna way ku timaadaa alfiraaq iyo kala tagna way ka timaadaa fii hada albeyt kala tag miya mase waa xiriir waa midkan beytkan wamaa sucaadu khadaata albayn waa khadaata alfiraaq waa subaxdii kala tagga id raxalad markii raratay ay tagtay ma aha buu yidhi sucaad ilaa agannu ay ilaa dabyun garanuug mooyaane agannu yacnii sawd qunnada ka hadlaysa ku hadlaysa sawd qunnada ka imaanaya garanuug ku hadlaysa mooye wax kalaba ma ahan sucaad macnaha sawdkeeda aada u qurxoonaa buu leeyahy waxay yidhahdeen culummadu sababu lmaxabbati halaaatu ashyaa jacaylka asbaabihiisa waxay dhaheen waa saddex saddex sheeyaa sababta ru'yatu suuratin aw samaaci ru'yatu suuratin waa midda koowaad aw samaacu naqmatin aw samaacu sifatin saddexdaasaa sababta inuu qofka suuradda qofkeedii qofkii suuraddeedii inuu arko oo markaa suuraddeedu ula qurxoonaado jacaylku waa ku yimaad midda labaad uu ku yimaado waa samaacu naqma codkeeda inuu maqlo oo codkeeda soo jiito cod qurxoon uu ka maqlo midda saddexaadna ow samaacu sifatin wey sifo sifaadkeeda ka mid ahoo wanaagsan inuu ku maqlo saddex mid walboo ka mida muxuu soo jiidayaa maxaba iyo jacayluu soo jiidaya hadda wuxuu sheegayaa halkan gabadhan sifaadkeedana inuu jeclaaday codkeedana uu jeclaaday codka wuxuu ku sifeeyey inay tahay garanuug aqanu yacnii sawdkii qunnada ama codkii qunnada ku dhawaaqaysa oo khayshuumka ama sanqaroorka ka imaanaysa gudaha waana waxay yidhahdeen waa cod latiifa oo qurxoon uu noqonayaa codku markuu qunno leeyahay waa xaggii sawdka wuxuu sheegay codkeedu inuu qurxoon yahay hadiidu darfi akhlaaq wanaag waay waa xaggii sifada inay tahay mid araggeeda laabaysa hadiidu darfi bimacnaa waa qadu darfi waa aragga laabidiisa inay gabadhu aragga laabayso oo cid walbaahi aysan araggeeda ku taagaynna sifaadka wanaagsanay ka mid tahay sifo wanaagsan uu ku sheegay midda saddexaad uu ku sheego waa inay makxuul tahay mid waa xagga akhlaaqda midna waa xagga khilqada iyo abuurista midna waa xaggii sawdka iyo codka makxuul muxuu ula jeedaa bimacnaa waa mid loo indhakuulay waa loo indhakuulay wuxuu ka wadaa sida qof indhakuul marsado oo kale ayay indhaheedu u yaallaanay u qurxoon yihiin indhakuulna ma marsane xag allah looga indhakuulay oo ilaahaa sidaa u abuuray subxaana wa tacaala ayuu leeyahay maanta marka labadaa bayd ayaan insha allahu tacaala ku gaabsanaynaa manduumada in la xifdiyaa la rabaa luqa laga faa'iidaya waa in la xifdiyo kelimaadkan carabiga ah ee laga yaabo markuu qofka marka hore maqlay inay ku adag yihiin wuu la qabsanaya marka dambe haddii la xifdiyo xifdigeeda insha allahu tacala ha lagu dadaalo والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين